bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa cashirkeennii boqol iyo sideed iyo tobnaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati asaxaaba dhinaca kale waa darsigii saddexaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga khabaab ibnul arad iyo darsiga koobaad ee ku saabsan saxaabiga alrabiic ibnu ziyaad alxaarithi marka darsigani dhammaystir wuxuu u yahay taariikh nololeedkii khabaab ibnul arad bilowna wuxuu u yahay taariikh nololeedka rabiic ibnu ziyaad alxaarithi sabxada afar boqol iyo toddobiyo toban dakhala wuu soo galay khabaab daata yowmin maalin maalmaha ka mid a calaa cumar ibn calaa cumar ibn khadaab ayuu u soo galay fii khilaafatihi yacni muddadii ama waqtigii sayidina cumar radi allahu tacaala canhu uu muslimiinta madaxda u ahaa uu amiirulmuminiin ahaa ayaa khabaab baa usoo galay xafiiskii ama majliskii sayidina cumar ibn khadaab ayuu soo galay fa aclaa wuxuu sare u qaaday cumaru cumar majlisahu meesha la fadhiisinaya ninkan ayuu aad sare ugu qaaday oo usoo dhaweeyo agtiisa ayuu fadhiisiyey wa baalaqa uu ku xeel dheeraaday fii taqriibihi soo dhoweyntiisa ayuu ku xeel dheerooda aad iyo aad ayuu usoo dhoweeyey wa qaala lahu wuxuu ku yidhi wa qaala cumar wuxuu ku yidhi radi allahu tacaala canhu lahu khabaab wuxuu ku yidhi maa axadun cidi ma jirto oo axaqa ka mudnaan badan minka adiga bi haada almajlisi meeshan aan ku fadhiisiyey agtayda ah majliska iyo booskaas cid kaaga mudan oo kheyra bilaalin aan bilaal ahayn ma jiro bilaal baa kow ah adiguna labaata uma markaa kadib sa'ala wuxuu weydiiyey sayidinaa cumar hu sayidinaa khabaab wuxuu weydiiyey ficil iyo faacil iyo mafcuul baa iskula jire sa'ala cumar yaa hu khabaab wuxuu weydiiyey radia allahu tacaala canhumaa can ashaddi maa wixii ugu darnaa maa wixii ugu darnaa oo laqiya uu kala kulmay khabaab uu la kulmay oo min adal mushrikiina mushrikiinta hagardaamadooda ah ama dhibkooda ah markii mu'miniinta maka lagu hagardaamaynayay fastaxyaa wuxuu ka xishooday an yujiibahu inuu u jawaabo oo uu yidhaahdo waxaana igu soo gaadhay maanta ruuxii waa uun la xidhay oo maaragtay isagoo ama wadankiisa loo xidhay ama maaragtay afkaaruu rumaysan yahay loo xidhay maalin kasta hadalkii lasoo qaadaba wuxuu dhihi waagaan xidhnayn saasaa dhacday oo waa lagu faani khabaabna wuxuu ka xishooday inuu yidhaahdo dhibkanaa igu soo gaadhay markii ah ay mushrikiintu na hagardaamaynayeen falamaa markii alaxa uu ku celceliyey sayidina cumar calayhi khabaab uu ku celceliyey uu yidhi ilaa wa ilaa noo sheeg dhibkii ugu weynaa ee kaa soo gaadhay markii ay mushrikiintu idin dhibayeen asaaxa wuxuu ka rogay ridaa'ahu gu-iisii kore gu-iisii ayuu can dahrihi dhabarkiisa ka rogay gu-i uu saa u huwanaa wuu dhabarkiisa ka qaaday fa jafala wuu diday cumaru cumar baa mimaa ra'aa wixii uu arkay ayuu ka diday yacni wax laga argagaxo ayuu ahaa wa qaala wuxuu yidhi kayfa sideebuu saara uu ku ahaaday daalika arrintani yacni haar weyn boog weyn god ayaa dhabarkiisa ku yiilay oo waa la gubay marka intuu aada uga naxay uu ka diday uu ka argagaxay iyo wuxuu yidhi waxaad nooga sheekaysaa nabarkani siduu kugu gaadhay fa qaala khabaab wuxuu yidhi awqada waxay shideen ama huriyeen almushrikuuna nimankii mushrikiinta ahaa lii aniga xataban dab xaabo dab xaabo lagu shidayo ilan hadda bensiin iyo wax kalea wax lagu shitaa iyo iyo gaas iyo koronto iyo waaga xaabo ayaa la shidinayay dab bay ii shideen xataa intii asbaxa uu ka noqday jamran dhamac uu ka noqday dhamac ama dhuxul labadaba waa la dhahaa dhuxul markuu damaa la yidhaha ay dhuxushu baktido dhuxusha waa naqaanaa laakiin markay dhuxushu guduudan tahay ay weli dabkii tahay dhamac baa la yidhaha xataa intiibay ii shideen asbaxa uu ka noqday xaabadii ama qoryihii jamran dhamac uu ka noqday uma markaa kadib nasacuu waxay iga bixiyeen ama iga siibeen canii aniga hiyaabii dharkii ayay iga bixiyeen wa jacaluu waxay bilaabeen yajuruunanii inay igu jiijiidaan calayhi dabki dabkii inta saa dhabarkay la igu tuuray iyo haddana kolba dhinac iigu jiidayeen xataa intii ayay dabkii igu jiidayeen dhamacdii saqata uu ka soo daatay laxmii hilibkaygu can cidaami dahri dhabarkayga lafihii hilibkii ka sokeeyo dhan uu soo daatay oo lafihii oo qalayaxihi ay meesha ka soo muuqdeen walam yudfi ma daminin ama ma baktiinin annaara dabkii dabkii ay igu jiidayeen ila almaa-u dhaacaankii alladii dhaacaankaasoo naza naza ka soo dhiiqay min jasadii jidhkayga dhaacaankii ka imanayay iyo milalkii iyo dhaacaankii ayaa dabkii damiyey taas waxay ka mid tahay hal tusaalo oo waxyaabihii loo geystay ah markii dambe iqhtanaa hodan ayuu noqday khabaabu fil shatri qeybtii al akhiiri ee dambeysay oo min xayaatihi noloshiisa ka mid ah hodan buu noqday bacda faqrin muddo dheer oo uu danley ahaa ayuu markii dambe wuxuu noqday qof hodana wa malaka wuxuu yeeshay maa xoolo ayuu yeeshay xoolahaasoo lam yakun uusan hayn yaxlumu bihi mid ku riyooda ama ku fikiro oo min adahabi dahab iyo walfidati fido ah dahab iyo qalin ah hayra hase ahaatee annahu khabaab tasarafa wuxuu uga dhaqmay fii maalihi xoolihiisa wuxuu ugu tasarufay ugu dhaqmay calaa wajhin qaab qaabkaasoo laa yakhduru aan kusoo dhacaynin bibaali axadin qof maankiisa aan kusoo dhacaynin qof maankiisa ama kaskiisa kasna waa la yidhaha maanna waa la yidhaha caqli waa la yidhaha wax magacyo badan buu leeyahay soomaaligaba oo muxuu yahay faqad wadaca wuxuu dhigay daraahimahu lacagtiisii qalinka ahayd dirham daraahim waa jamcu dirhamin waa lacagta qalinka ah yaa daraahim la dhihi jiray danaaniirna to midda dahabka ayaa la dhihi jiray lacagtii oo qadaadeeca ilan warqadii waxaa lama aqoon jirin berigaas tii dahabka ahayd iyo tii qalinka ahayd yuu fii mowdicin meel ayuu dhigi jiray kaasafoorto aan la furi karaynin kuma xidhi jirina meel guriga koonihiisa ah ayuu iska dhigi jiray oo min beytihi gurigiisa ka mid a ayuu lacagtii dhigi jiray meeshaasoo yacrifuhu ay yaqaaniin dawil xaajaati dadka dhibaataysan ee baahan oo min alfuqaraa'i dadka dalleyda ay wal masaakiini masaakiinta ka mid a walam yashdud kuma adkaynin calayhi lacagtiisa ribaatan xadhig kuma xidhin xadhig kuma adkaynin walam yuxkim kuma adkaynin waa isla mide calayhi lacagtiisii quflan quful quful umbaa nagan idhahnaa qufulna kuma adkaynin oo intuu sanduuq bir ah ku xidhay amuu kaasafoorto geliyey muusan soo xidhin meeshay iska oli jirtay fa kaanuu waxay ahaayeen dadku dadka baahan ya-tuuna kuwa yimaada daarahu gurigiisa ayay iman jireen wayaakhuduuna waxay qaadan jireen minhu xoolaha maa yashaa-uuna wax alla waxay doonaan ayay ka qaadan jireen duuna su-aalin iyagoo aan waxba weydiinin aw istidaanin ama aan wax fasaxaba weydiisanin maxaa jira wuu u fasaxay marka iyaguna dad fiican bay ahaayeenoo iskama ina wada raranaynin kolba intuu u baahan yahay ayuu ka qaadan jiray dhaqan noocaasa weli bani aadamka laguma arkin dadka dadkuu rasuulku tarbeeyey sala allahu caleyhi wasalam asxaabta ahaa unbaa dhaqankaa unbaa lagu arkay wax bani aadam kale ama muslin ama waxaan muslin ahayn wax saa u dhaqmaya weligeed lama arkin nin xoolihiisii aan bangi geynayn oon meel ku xidhaynin ee intuu iska dhiga guriga dhahayaan wixii raba ha qaato iyo kuwa intay yimaadiin waxa yaruu markaa u baahan yahay ka qaadanaya aan wada raranaynin labadaa midna lama arkin wax la maqlayna ma aha haddii laga yimaado asxaabtii nabiga intii ka dambaysayna wax sidaa lama arkin wamaca daalika iyadoo intaasi jirto xoolihiisii uu u fasaxayba masaakiintii faqad kaana wuxuu ahaa yakhshaa kii ka cabsada an yuxaasaba in la xisaabiyo oo calaa daalika almaali xoolaha uu yeeshay uun in lagu xisaabiyo iyo wa an yucadaba in la cadaabo bisababihi xoolaha sababtood in loo cadaabana wuu ka baqi jiray arrintaa maxaa ku tusinaya xadathad xadatha waxaa ka sheekeeyey jamaacatun koox oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid a ayaa sheekeeyey oo qaaluu waxay dhaheen dakhalnaa waxaan usoo gallay calaa khabaab baan usoo gallay fii maradi mowtihi cudurkii uu geeriyooday muddo dheer ayuu jiranaa cudur intuu marku soo boobood u dhinto maahane wuxuu macruuf ku yahay oo lagu yaqaan taariikhda xanuun muddahayay ayaa ku dhacay fa qaala wuxuu ku yidhi khabaab inna fii hada almakaani inna dhab ahaantii fii hada almakaani meeshan meeluu farta ku fiiqay oo guriga agtiisa ah waxaa ku sugan thamaaniina alfa dirham siddeetan kun oo dirham oo oo qalin ah ama fido ah ayaa meeshan taalla wallaahi baan ku dhaartee maa shadadtu kuma adkaynin calayhaa lacagtaas ribaatan xadhig xadhig adag oon la furi karayna kuma xidhin qadtu weligay walaa manactu umana diidin minhaa xoolahan saa'ilan mid wax weydiistay oo isoo baryay oo isoo tuugay ama isoo dawarsaday weligay uma diidan qadtu weligay uma markaa kadib uu intaa yidhi bakaa wuu iska ooyey fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu khabaab waxay ku yidhaaheen maa muxuu yahay waxa yubkiika kaa oohinaya maxaa kaa oohinaya maxaad la ooy fa qaala wuxuu yihi abkii waan ooyayaa maxaa jira lianna asxaabii nimankii aan saaxiibada ahayn madow way tageen adduunyadan way ka tageen aakhare ayay aadeen walam yanaaluu iyaga oon weligoodna ka helin gacanta ku dhigin naala waxaa la yidhaha waxay gacantaada wixii gacantaada soo gala ahey wixii gacantaada soo galaa la yidhaha walam yanaaluu ma aysan helin oo mayna gacanta ku dhigin min ujuurihim abaalgudkoodii wixii afda acmaashii badnayd ay sameeyeen oy ilaahay dartii u sameeyeen oo ahayd islaamnimadii adkaysiga ee u adkaysteen islaamnimadooda in lagu hagardaameeyey jihaadkii ay galeen salaadii ay tukanayeen cibaadadii ay sameynayeen wixii ay ku muteen adduunyada markay joogeen waxba gacanta kagama dhigin fii haadihi dunyaa fii haadihi tantada addunyaa ee adduunyada ama hoosaysa ama liidata labadaasaa la yidhaahdaa shay-an waxba maysan ka helin wa innii aniguna wa innanii aniguna baqiitu waan sii joogay oo waan sii noolaa faniltu waxaan helay waxaan gacanta ku dhigay min haada almaali maalkan aad aragtaan waxaan ka helay maa akhaafu waxaan ka baqaya ama ka cabsanayo an yakuuna inuu ahaado xoolahani hawaaban abaalgudkayga inuu ahaado litilka alacmaali acmaashii wanaagsanayd ee islaamka dhexdiisa aan ku samaynay oo ahayd inaanu soo islaamnay in islaamka na lagu hagardaameeyey inaanu sabirnay inaan jihaadnay inaan cibaadaysanay intaa intii oo dhan in adduunyadan iyo maalkan abaalgudla iga dhigay ayaan ka cabsanayaa walamaa markii laxiqa uu tegay khabaabu bijiwaari rabbihi rabbigiisa agtiisa markuu tegay waxaa laga wadaa markuu geeriyooday waqafa waxaa istaagay amiiru lmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii oo cali bnu abi taaliba radia allahu tacaala canhu iyo calaa qabrihi qabrigiisa istaagay wa qaala wuxuu yidhi marka waxaad meeshaa ku garanaysaa wuxuu geeriyooday hijrada nabigu markay ahayd afartan iyo toddobadii marka meeshuu ku geeriyooday waa kuufa waxa weeyaan kuufana waxaa xukumay oo amiirulmuminiinka ahaa markay muslimiintu qaybsameen sayidina cali bnu abi aalib radia allahu tacaala canhu wa karama allahu wajh markaasuu sidan yidhi warkanuu yidhi wa qaala sayidina cumar cali wuxuu yidhi raxima allaahu allah u naxariista khabaaban faqad aslama wuu islaamay raaqiban isagoo islaamka un raba oo cid soo qasabta aysan jirin wahaajara wuu hijrooday oo maka ayuu ka tegay oo madiine ayuu u hijrooday daa'ican isaga oo amarkii rasuulka qaadanaya iyo amarkii allah subxaana wa tacaala wa caasha wuu noolaa intuu noolaa oo dhan mujaahidan isaga oo mujaahidaho maaragtay jidka ilaahay iyo diinta allah subxaana wa tacaala sare u qaadideeda ku jihaadaya walan yudayica allaahu allana ma tirtirayo oo ma luminayo ajra man qof abaalgudkiis qofkaasoo axsana wanaajiyey camalan qof camalkiisa wanaajiyey alla subxaana wa tacaala camalkiisa ee kama luminayo camalka wanaagsanna waxaa lagu yaqaanaa laba shay islaamka marka laga hadlayo inuu yahay wax allah subxaana wa tacaala uu ku amray horta camal alle uu ku amray ikhlaasna aada u samaysay alla darti un aada u samaysay isla markaana aada u samaysay qaab waafaqsan siduu sharcigu ku amray intaa waxaan uga gudbaynaa taariikh nololeedkii saxaabigii jaliilka ahaa ee khabaab bin al arad radia allahu tacaala canhu haddana waxaan u gudbaynaa taariikh nololeedka saxaabiga alrabiic bnu ziyaad alxaarithi maa sadaqanii run iima sheegin axadun cidi mundu laga soo bilaabo istukhliftu ani madax la iga dhigay khaliifo la iga dhigay kamaa sidii sadaqanii uu run iigu sheegay alrabiic ibnu ziyaad siduu runta iigu sheegay cid saas run iigu sheegtay ma dhicin waxaa sidaa dhahaya sayidina cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu amiiru lmu'miniin haadihi tantadu madiinatu rasuulillaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam magaaladiisii wey waa magaaladii madiina almunawara iyada oo maa tasaalu aan weli iska bedelin tukafkifu inay celceliso axsaanaha murugadeedii ama tiiraanyadeedii kafkafada waxaa la yidhaha wax kaasoo fakfakanaya kaa fakan lahaa ood yaraha celcelinayso masalan ilmo ama ilinkaasoo fafkanayso oo isku celiso marka xusnigii yay maaragtay isku celcelinaysaa buuli calaa faqdi sidiiqi abubakr sidiiq geeridiisii murugadii ay uga murugootay iyada oo murugada isku sii celcelinaysa wahaahii waatan diitan wufuudul amsaari gobollada misri markan waxaa laga wadaa gobollo gobollada wafdiyaashoodii ama ergooyinkeedii ergooyinkoodii oo taqdumu soo galaysa magaalada madiine soo galaysa kulla yowmin maalin walba soo galaysa oo calaa yathrib ay calaa madiinati rasuulilaahi rasuulka ilaahay magaaladiisii soo galaysa mubaayicatan iyada oo beeco siinaysa beecada waxaa la yidhaah ballan la adkeeyey oo madaxda lala galo ruux madaxa waa meesha hadda doorashada laga sameeyo hadda doorashaa la galaa doorashadu waa beecadii laakiin waagaas lama aqoonin doorashadan iyo qaabkan iyo lama aqoonin oo isaguna muujinaya ridaa inaad ma- raalli ka tahay qofkan madaxda ku ah inuu madax kuu noqdo inaad raalli ka tahay muujinaya Ee, laakiin waagaas dadka dhan ma iman jirina qabaa'ilka iyo gobollada kala duwan dadka madaxdooda ah ayaa iman jiray oo beeco geli jiray beecaduna waxay ahaan jirtay ballan iyo axdi la galayo mubaayacatan iyadoo beeco la galaysa khaliifatahu sayidina cumar sayidina abubakar sidiiq kii bedelay oo khaliifkiisa ahaa oo cumar ibn khataab radi allahu tacaala canhu waxayna kula gelaysa calaa samci inay warkiisa maqasho wadaacati amarkiisa inay u hogaansato filmanshati marka ay firfircoon tahay markay ladan tahay iska dheh filmanshati marka ay ladan tahay iyo walmakrahi markii ayna ladnayn labadaba ma oo keliyata markii aad ladan tahayna inaad ee, amarka qaadato marka kalena aad diido ama cagsigeeda ee fi lcusri walyusri fil fil cusri fil yusri iyo walcusri saasoo kale weeye fil manshati marka la ladan yahay iyo walcusri marka cidhiidhiga lagu jiro ama wal- walmakrahi marka cidhiidhiga lagu jir- lagu jiroba labada gooraba inaad amarka qaadato sidaas ayay ergooyinku uga imanayeen gobollada kala duwan si ay beecada u dhiibaan sidaas ayaana dhaqan ahaan jirtay wa fii daati sabaaxin aroor arooryaha ka mid a qadima waxaa u yimid oo u soo galay calaa amiiri almu'miniina mu'miniinta oo dhan amiirkoodii oo cumar ahaa ibnu alkhataab radia allahu tacaala canhu wafdun ergo oo wafdul baxrayni meeshan baxrayn hadda la dhaho ee yarta ah way jiri jirtay Eh, way jiri jirtay saasay yaa u aqoon jirtay saas ayaa loo yiqiin oo baxrayn calaa alxadrami nin la dhihi jiray ayaa furtay yaa furay marka waqtigii nabiga ayaa la furay sala allahu caleyhi wasalam xoolo ka yimidba ayuu rasuulku qaybiyey marka wafdi baxrayn ka yimid ayaa rasuulka u yimid- yaa u yimid sayidina cumar ibn khataab radi allahu tacaala canhu qadima waxaa u soo galay calaa amiiri almu'miniina oo cumara wafdulbaxrayni baxrayn wafdigeedii maca daa'ifati ukhraa isagoo koox kale la socda oo minal wufuudi wufuud kale ah. wufuud badan ayaa u timid wa kaana wuxuu ahaa alfaaruuqu sayidina cumar cumar baa faaruuq lidhaa ahey wuxuu ahaa ridwaanullaahi alla raalli ahaanshihiisu caleyhi korkiisa haadee wuxuu ahaan jiray shadiid alxirsi dadaalkiisi kii uu daran yahay nin aada ugu dadaala ayuu ahaa calaa an yasmaca inuu dhagaysto uu maqlo kalaama alwaafidiina calayhi dadka ergada ugu yimid hadalkooda xikmad bal inuu xikmad iyo wax ka korarsado oo muxuu u jeclaan jiray lacalahu waxaa laga yaabayay uu rajaynaya yajidu inuu ka helo fii maa wixii yaquuluunahu ay odhanayaan mawcidatan waano baaliqatan oo qato dheer inuu ka helo ama fikratan fikir inuu ka helo oo naaficatan wax ku ool ah fikir wax ku ool ah inuu ka helo aw nasiixatan waana inuu ka helo oo lilaahi alla diintiisa maaragtay dan u ah iyo walikitaabihi alla kitaabkiisa iyo walicaamati lmuslimiin iyo muslimiinta guud ahaanba fanadaba wuxuu wuxuu dalbaday inay hadlaan waaye fanadaba wuxuu dalbaday cadadan tiro oo min alxaadiriina raggii goobjoogga ahaa ah lil kalaami inay hadlaan ayuu u dalbaday hadluu yidhi hadla way hadleen marka falam yaquuluu ma odhanin shay-an waxoo daa baalin micno leh intii hadasho oo dhan wax micno leh way sheegi waayeen faltafata wuxuu milicsaday oo eegay ilaa rajulin nin ninkaasoo tawasama sayidina cumar uu ka- ku arkay ku sumtaday sumad weeye tawasamada sumad sidiis uu xoolaha loo sunto oo kale khayr sumad khayr oo ku taallo arkay wejigiisa wuxuu ka arkay nin khayr leh inuu yahay ninkaasoo tawasama uu ka dareemay ama uu ka shinsaday ama uu ku suntaday fiihi alkhayra wanaag wa awmaa wuxuu u tilmaamay ilayhi isaga wa qaala wuxuu yidhi haati ken maa cindaka adna waxaad hayso dadkii wada hadlee adiguna waxaad hayso ood dhihi lahayd sheeg ninkiibaa kacay faxamida faxamida arajulu ninku wuxuu ku mahadayay allaha alleh wa athnaa calayhi alla ayuu ammaanay waa sida ay tahay markaad hadlayso bismi illaah alxamdu lilaah wathanaau lilaah inaad tidhaa kadibna aad nabiga ku sallido wuxuu yidhi innaka adugu yaa amiira almu'miniina amiira almu'miniinow maa wulliita laguma dhiibin laguma dooranin laguma magacaabin amra haadihi lumma ummaddan islaamka ah taladeeda wax kale laguguma dhiibin ila ibtilaa'an imtixaan iyo jirabaad adiga ayaa lagu imtixaanaya lagu fiirinaya oo min allaahi alla xaggiisa ka ahday casa wajalla kaasoo ibtilaaka bihi alla uu kugu imtixaanayo ogow raaxo iyo midna ma ah madaxnimo markaad tahay waa imtixaan ee fattaqi illaaha alla ka cabso fii maa wulliita wixii madax lagaaga dhigay alla uga cabso markaad maamulayso oo xoolahooda ha ka qaadanin hana kala xigsanin labadaasaa ugu muhiimsan xoolahooda iska ilaali oo xaqdarraha uga qaadanin cadaalad u samee oo u garsoor oo ha kala xigsanin oo eexa samaynin shaqadii laguu dhiibtay ha hakranin ha khayaanin ammaanadii laguu dhiibtay waclam ogow annahu sha'ni low dallad haddii ay lunto shaatu neef adhaya bishaati ilfuraad webiga furaad la yidhaahdo xeebtiisa haddii ay ku lunto la su-ilta canhaa waa lagu weydiinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo waa lagu weydiinayaa maxaa jira adaa muslimiinta madax ah fa ajhasha sayidinaa cumar oohin ayuu afka labadiisa dhigay ajhashada waxaa la yidhaha marka intaad oydo oohinta qaylada leh ta ilinta kaa ilinta kaa da-aysa keliya maaha waa midda oohinta loo yaqaana eed qayliso bil bukaa-i oohin ayuu la qayliyey wa qaala wuxuu yihi maa sadaqanii maa sadaqanii run iima sheegin axadun cid mundu laga soo bilaabo istukhliftu madax la iga dhigay kamaa sadaqtanii sida aad run iigu sheegtay adugu ee faman anta war kumaa tahay fa qaala wuxuu yidhi alrabiic ibnu ziyaad alxaarisi ayaana fa qaala sayidina cumar wuxuu yidhi akhulmuhaajir ibnu ziyaad miyaa tahay walaalkii buu yiqiinay isaga ma aqoon fa qaala wuxuu yidhi nacamha falamaa markii infada uu kala dareeray almajlisu fadhigii markii uu kala dareeray dacaa wuxuu u yeedhay cumar ibnu khadaab abaa muusa alashcari ayuu u yeedhay saxaabigaa weyn ee abaa muusa alashcari leh ayuu u yeelay wa qaala wuxuu yidhi taxara war ii dabagal taxara dabagal oo dabagal ku samee amra arabiic ibnu ziyaad arabiic ibnu ziyaadkan hadalkan ii jeedaya arrintiisa dabagal fa iyaku hadduu yahay saadiqan mid run sheegaya oo waxaan uu sheegaya nin rumaysan hadduu yahay fa ina dhab ahaantii fiihi waxaa ku sugan khayran kathiiran khayr badan baa ku sugan wa cawnan kaalmo ayaa ku suganoo lanaa innaga uu kaalmo inoo yahay calaa haada al amri maamulka dowladda ee nalagu imtixaanay na gacan buu nagu siinayaa wastacmilhu magacow ninkan jago u magacow waktub ii soo qorlii aniga markaad jagada u magacowday bikhabarihi warkiisana iyo suu wuxu maamulay iyo siduu yahay iisoo qor sidaasuu yidhi marka darsigana intaasaan ku daynaynaa wsala allahu wasalam calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu